من الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qeybtii saddex iyo labaatanaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waana qeybtii u dambeysay
وتكون حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
allah casa wajalla waxa uu kitaabkiisa kariimka ah inoogu sheegay in qur'aanka uu fududeeyey taasina waxaa qayb ka ah sida ay culimmada muslimiintu inoo sheegeen fududayn xagga xifdinta ah oo qofkii go'aan la yimaada allahna kaashadahi wuxuu awood u leeyahay inuu qaybo kalaamka allah casa wajalla mid ka mid ah arrimaha uu kitaabkeenan kaga socan yahay kutubtii hore ee samaawiga ahaa waa iyadoo uu allah dammaanad qaaday ilaalintiisa culimmada tafaasiirta marka ay tilmaamayaan hadalka allah ee ah innaa naxnu nasalna adikra wa innaa lahu la xaafiduuna ay sheegaan inuu allah qur'aanka ku xifdiyey laabaha dadka muslimiinta ah oo zaman kastaahi aan la weynayn dad qaybsan kalaamka allah in qofka laabtiisa ku hayo dushana ka yaqaano hadalka khaaliqana abuuray waa gallad iyo fadli uu qofku dheer yahay muslimiinta kale waana nimco looga baahan yahay inuu allah uga shukriyo arrintase muhiimka ah ee lagu kala tegay ayaa waxay tahay in lagu dhaqmo qur-aanka kariimka sidaba ay ahaayeen saxaabada alleha ka raali noqda e jiilkii saxaabada iyo dadkii ka dambeeyey ayaa si la mid ah sida ay ugu baratamayeen dhaqangelinta qur-aanka kariimka waxay ugu tartamayeen xifdintiisa markii si ay cilmi iyo camalba isku darsadeen waa kuwii sannado yar gudahood ku gaaray dunida inteeda badan iyaga oo faafinaya towxiidka lana dagaalamaya shirkiga iyo gaalnimada sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ayaa ka hadlaya xifdinta kalaamka allah casa wajalla iyo faa'iidada ku jirta qur-aanka kariimka inay muslimku dusha ka bartaan lagama wada hadlo ee qole oo faransiiska mida iyo qole ingiriiska midaho katoliga iyo kala matelaan brotestansiga ayaa baaritaan sameeyeen waxyaalihii ay shiidaan waxaa kamid a iska dhaaf aayaadka axaadiisa laakiin gaaladu waxay halista u arkaan xilli canuga oo toddoba sano jira ah qur-aanka la xafisiya marka waxay yidhaahdeen awoodan looba bacdhigi la-yahay waxay ka timida ilmihii iyo heerkaa jooga ayaa qur-aankii dusha laga xafidsiya qur-aanka marka dusha in laga barta waaye in la xifdiyo qur-aanka kariimka waa rajada uu leeyahay qof walba oo muslim ah waxaana guushaasi qaaliga ah xaqiijiyey dad badan halka kuwo kalena ay cagta saareen dariiqii ay ku gaari lahaayeen waxaase jira kuwo aan maankaba ku hayn hadafkaasi sarreeya cudurdaarkay doonaanba ha sheegtaane marka laga hadlayo xifdinta kalaamka allah waxaa ugu horeyn muhiim ah in qofku la yimaado ikhlaaska ama inuu allah u baraxtiro camalkaas oo ka mid a shuruudaha uu rabbi ku aqbalo cibaado kasta oo saxiix ahi qodobka kale ee muhiimadda leh marka aynu doonayno inaan xifdinno kalaamka allah casa wajalla waa in qofku iska jiraa macaasida lahaadaana tilmaamo wanaagsan maxaa yeelay macaasidu waxay mugdi gelisaa qalbiyada joogtaynteedana waxay qofka ka hor istaagtaa albaabada khayrka allah subxaanahu watacaala wuxuu kitaabkiisa casiiska ah ku tilmaamay in haddii aynu isaga ka cabsanno uu cilmiga inoo furayo raadka ay macaasidu ku leedahay quluubta ayaa ah wax aad u dhib badan alleha ka raali noqda ee saxaabiga ibnu mascuud ayaa waxa uu yidhi addoonka waxaa cilmiga looga xarimayaa dembihii uu ku dhacay imaamu shaaficina waa kii axaadiid tiro badan oo uu qaybsanaa ku ilaaway eegmada qof dumar ahi tiirarhka muhiimka u ah xifdinta qur-aanka kariimka waxaa kale oo ka mid ah in qofka uu la yimaado go-aan dhab ah maxaa yeelay inaad qeybto kalaamka allah casa wajalla ma ahan arrin yar ee waa mid weyn ah oo aad u sarraysa sidaa darteed qofkii meel sare doonaya wuxuu soo jeedaa habeenno badan wuxuuna guureeyaa xilli ay dad badani iska hurdaan tiirarka xiga waa in qofku leeyahay jadwal uu ku xifdiyo qur-aanka kariimka kaasoo uu joogteynayo islamarkaana aanu marnaba ka baaqsanayn diinta islaamkana waxay boorisay in qofku iska sugo haddii uu howl qabanayo xifdinta waa arrin ku xiran hadba maskaxda iyo fursadda qofka sidaa darteed waxay kaaga baahan tahay oo keliya dadaal dheeraad ah iyo go-aan dhab ahi qofka wax xifdinaya waa inuu jaangooyaa hadba inta uu qeybi karo isaga oo wax ku dhisanaya duruufihiisa gaarka ah tusaale ahaan waxaad xifdin kartaa shan sadar oo ka mida safxada awooddaadana intaas ayay ku eg tahay haddaba markay sidaa tahay waa inaadan intaasi ka badin maxaa yeelay waxay taasi kugu keenaysaa daal iyo dib u gurasho waa inaad leedahay wakhti mucayan ah oo aad xifdiso qur-aanka kariimka wakhtiyada ugu habboon ee wax la xifdin karana waa salaada fajarka kadib ama xilliga salaatuleylka wuxuuna qofku awoodaa haddii uu allaah u fududeeyo inuu si dhib yar ku xifdiyo qur-aanka kariimka macalin cabdallah oo bare ka ah machadka imaam assakhaawi ayaa faahfaahin dheeraada inaga siinaya xilliyada wax la qeybi karo
xilliga jawigu yahay waa haadi mid degan sidaas oo kale makaan haadi ah sida haddii suurtogaysa habeenkii aakhirkiisii ilaa subax hore labada sameelahaas laga gaara ayadoo xilli walban wax la xifdin karo laakiin ansab ahaan meelaha ugu fiican haddaan dhahno ooqaad sidaas oo kale xilliyadaas maxaa yeelay toonsaa haddii wax xifdinays dhegdaadi wax kalma maqlaysa qiraa'adaadi bes ishaadi wax kalma qabanays waxa orday ma jiraan barnaamij kale kugu furan xilligaas hataa qof teleefon soo diray ma lahaan waa jawi degan xifdinta qur-aanka kariimka waxay leedahay fawaa'id badan oo aan la soo koobi karin waxaana tusaalooyinka muuqda ee loo soo qaadan karayo in haddii uu allaah kuu qadaro inaad gasho gacan cadow laguna diido musxafka aad qur-aanka ka akhrisanayso dusha sare waa kan sheikh nuur mucalim cabdiraxmaan xabsiyada markiga la galaa ka mid a nimankii xabsiga galay waxay nooga sheekeeyeen xabsi labaatan jir ou leeraa niman galay oo maxamed macalin xasan oo kale allahu naxariista qur-aankaasaan akhrisan jirno asoo wuxuu idhi nalaa kugu shidan habeenya maalin markaasaa garan maysid salaad laguma ogolo waqtiga taa heli maysid qur-aankan ku xisaaba jirno wuri akhriska ilan intaan akhri jirna waa garahaynaa wuri juskii hadday tahay hadday afartii jus tahay hadday subici tahay marka qur-aankan ku xisaaba jirno wuri waqtiga oo saacad noo ahay ilan cadowga kuuma ogolo waxay rabaan xiriirka ilan inuu kaa jilco dadka marka soomaaliyeed waxay dhihi jireen in la xafido weliba cawo iyo camma ayaa loo bartaa qur-aankoo dusha looga qabtaa cammo haddaad indhabeesho ayaad haddaba dusha ka akhriya qur-aan la-aan dhaqamaysa kitaabka uma jeedo indhihiyaa aad tegey cawona waxa waaye lama qabi jireen waxyaalaha nalalkaaheh waxa haddii habeen aad joogtana qur-aanka dushaad ka dureerihi waxyaalaha marka laga faa'iidaysta waxaa ka mid a marka cadowga ku haayo cadowgu wuxuu kugula diriraa waxa la yidhaahdo doodda iyo murunka iyo waxyaalaha noocaasa waa kugula diriraa qur-aanka markaad taqaano marka waxaad diyaar u tahay doodooda inaad dushaad ka taqaane ilbiriqsi aad kusoo afjarto walaa yaatuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira dad badan oo isku dayay inay xifdiyaan qur-aanka kariimka balse aan ku guulaysanah ayaa waxay ka sheegtaan in mar walba ay ilaawaan suuradihii ay soo dhaafeen taasoo meesha ka saaraysa xaqiijinta hadafkii la doonayey dawada arrintan sida ay sheegaan ragga xufaadda ah waa in qofku leeyahay wakhti muraajaco oo uu isku xidho suuradihii ama safaxaadkii hore ee uu soo qeybay waxaana habboon in qofka aanu xoogga saarin inuu horay u sii socdo balse ay tahay inuu sugo intii uu soo dhaafay tusaale ahaan maalin walba haddii aad qeybto safxo ka mida qur-aanka kariimka waa inaad isku xirtaa safaxaadka adiga oo suurad suurad ama maqromaqro uga baxaya ama ku subcinaya macalim xasan sheekh cali oo bare ka ah madrasada mucaad bin jabal ee ku taalla deegaanka buulafullaih ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa isna waxa uu soo gudbinayaa tallaabooyin guud oo ku saabsan sida lagu xifdin karo qur-aanka kariimka laguna hayn karo intii horay loo soo qeybay qur-aanka waliyaabaha inta sehelayo ama xifdinta la kahayo mayba ka mid ah in joogda aad macna meel raay qur-aanka aad akhrido hamiinkii qayb ka mid aad akhrido salaatuleelka laga tukado aakhiru leyli in la hakaho oo qur-aankii macna meel raay xilligaas hadda hawa badan kasaan haddaad diyaarsato xilligaas mana qur-aanka iidadan ku fudasaade in subo joogta aad lahaato dareeris joogta aad lahaato dhegaysi gooni aad lahaato iyaalan baahanya walaalayaal arrimaha ahmiyadda gaarka leh marka aad doonayso inaad xifdiso qur-aanka kariimka waa inaad haysataa macallin mujawid ah oo qaybsan kalaamka allah ama qof u dhigma kaas oo kaa dhegaysanaya casharada sixi kara khaladaadkaaga haddii loo baahdona subac kula geli karaa marka intaa laga soo gudbo waxaa jira arrimo xifdigaaga xoojinaya waxaana ka mid ah inaad dhegaysato qur-aanka oo duuban iyo qaariga aad jeceshahay ee qur-aanka sugi karaa xilliyada aad safarada ku jirto ama aad socoto iyo goorta aad fursadda haysato waxaa habboon in qur-aanka uu kuu daarnaado maxaa yeelay mar walba uu qur-aanku dhagahaaga ku bato waxaa hagaagaya xifdigaaga inshaa allah dad badan waxaa dhici karta inay ku andacoodaan inaanay wakhti u hayn xifdinta qur-aanka kariimka mashquulka iyo howlaha oo ku badan daraaddood laakiin waxaa muhiim ah inaan ogaanno in qur-aanku uu barakeeyo wakhtiga markaad maqasho qisaska qaar ee muujinaya dad xifdiyey qur-aanka kariimka weliba iyaga oo ku jira gacan cadow waxaad dareemaysaa inuusan cago badan ku taagnaan karin qiilka mashquulka ah iyo duruufaha qaar ee lagu andacoodo fayis alkandari wuxuu muddo afar iyo toban sannadood ah ku xirnaa xabsiga sumcadda xun ee guantanamo bay markii uu allah ka soo saaray xabsigaas oo uu maraykanku ku tacdiibiyo muslimiinta wuxuu fayis qoray kitaab oo uu u bixiyey albalaa'u shadiid walmiilaad aljadiid qaybo ka mid ah kitaabkaasi wuxuu kaga sheekeeyey hababkii ay maxaabiistu ku xifdinayeen qur-aanka kariimka iyaga oo weliba aanan haysan masaaxif hal meel oo ay isku arkaanna aanan ku xirnayn haddaba faayis ayaa waxa uu yidhi horraantii markiina la qabanayay dadka xifdisan qur-aanka kariimka waxay tiradoodu ahayd ku dhowaad afartan ruux markii la gaaray sanadka laba kun iyo lixdana dadka xifdisan qur-aanka kariimka ee ku xihan guwantanamo waxay tiradoodu gaaraysay afar boqol oo ruux xaaladda ka jirta xabsiga kuguma saacidayso xifdinta qur-aanka kariimka xaaladaha nafsiga ah ee ay ku jiraan maxaabiista daandaansiga joogtada ah ee ka imaanaya ciidamada iyo walbahaarka ka dhalanaya aadidda qolka dembibaarista fatrada su'aalo weydiinta iyo kasoo noqoshadaba dhammaan arrimahaas waxay ahaayeen kuwo aan saacidaynin xasiloonida oo u baahan yahay xifdinta qur-aanka kariimka qaar ka mida maxaabiista waxay qur-aanka ku xifdiyeen qololka sida cuquubaadka ee lagu xiro maxaabiista gaarka ah kuwana waxay ku xifdiyeen xabsiyada gaarka ah ee lagu xiro qofka oo keligii ah walaalka ayaa dhambacaad u jiifanaya dhulka markaas ayuu dhegta saarayaa duleelka yar ee u dhexeeya dhulka iyo albaabka walaalka kale ee xaafidka ah ee ku jira qolka u dhowna wuxuu samaynayaa isla sidaas aayad aayad ayuu markaas u akhrinayaa qur-aanka walaalka kalena wuu dhegaysanayaa kadibna wuu ku celcelinayaa ilaa uu ka xifdiyo markaas buu walaalku xifdinayaa toban aayadood ama ka badan iyadoo ku xidhan awoodda xifdineed ee walaalka sidaas ayuu ugu dambayn ku xifdinayaa qur-aanka oo idil ciidamada amerikaanka ayaa si xoog ah oo ay qallafsanaani ku jirto u kaxaynayay qaar ka mida ragga cuntada ka soomay si ay ugu fadhiisiyaan kursiga cuntada xoogga la isugu siiyo waana kursi u eg kursiga daldalaadda markaas bay isku xirayaan lugaha bowdaha gacmaha iyo garbaha walaalka ayagoo markaa tuba ka gelinaya sanka si xoog loogu quudiyo ayagoo ku jira xaaladahaas ayaan arkayay qaar ka mida walaalaha oo muraajacaynaya saddex jus ilaa shan jus oo ka mida qur-aanka kariimka qaar ka mid a ragga aan qur-aanka oo dhan xifdinna waxay ahaayeen kuwo isku meeriya aayadaha xaaladahaas adag ayayna ku xifdin jireen waxaan ku xirnayn mucaskarka shanaad ee infaraadiga ah habeen habeenada ka mid ah ayaana waxaan u dabaaldegnay mid ka mida maxaabiista nagula xirnaa xabsiga oo dhammeeyey xifdinta qur-aanka kariimka iyadoo aanan musxaf la haysan waxay ahayd munaasabad xusuusteeda leh xabsiga kuma haysan wax kitaab ah horay ayaan masaaxifta isaga wareejinnay sababa ku aadan ihaanaadka soo noqnoqday ee ay ciidamadu kula kacayeen masaaxifta walaalkan dhammeeyey xifdinta qur-aanka kariimka ayaa aayad aayad uga qaadanayay walaal kale oo ku xirnaa qol ku dheggan maalinba siduu u xifdinayay aayad kadibna uu gudbayay suurad maalmo bilo laba sano ilaa ugu dambayn sanadkii saddexaad uu dhammeeyey xifdinta qur-aanka kariimka intaas oo keliya kuma eka ee waxaad yaabi doontaa markaad ogaato in walaalkaas uu qur-aanka ku dhex xifdiyey mashaakil joogto ah iyo ihaanaad aan dhammaad lahayn go-aankiisana kuma daciifin xogkugalka ay xabsiga ku soo sameeyeen ciidamada maraykanka iyo dhibaatadii ay kula kaceen habeenadiisa kuma dhammaysan lacnadidda mugdiga balse wuxuu daartay layrkiisa naftiisana uma samayn kun cudurdaar si uu uga tago xifdinta qur-aanka kariimka laakiin wuxuu u hamuun qaaday inuu ku guulaysto tartanka xataa isagoo jeebaysan hadalkan wuxuu ku jiraa safxadda saddex boqol ilaa saddex boqol iyo kow ee kitaabka albalaa'u shadiid walmiilaad aljadiid ee uu qoray fayis alkandari oo ahaa maxbuus afar iyo toban sannadood oo ka mida cimrigiisa ku qaatay xabsiga guantanamo bay haddaba haddii dad maxaabiis ah ay duruufahaasi ku qeybeen qur-aanka kariimka miyaanay dadka xorriyadda haystaahi awoodin inay xifdiyaan kalaamka allaha casa wajalla xaqiiqdii jawaabtu waa haa balse waxa lagu kala tegay ayaa ah niyadda iyo dadaalka وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل ugu dambayntiina waa dardaaranno guud oo ku socda ummadda muslimka ah kuna saabsan qur-aanka kariimka ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu allaah ku tilmaamay inay tahay ummadda ugu khayrka badan waxayna khayriyaddaasi ku heshay inay macruufka farto xumaantana reebto islamarkaana allah rumayso si kale haddii loo yidhaahdo waxay ummaddani khayrka ku heshay inay ku dhaqanto kitaabka qur-aanka kariimka maxaa yeelay macruufka oo la isfaro waa inta uu qur-aanku sheegay munkarka la iska reebayana waa inta uu qur-aanku inooga digay sidaa darteed sirta ku jirta jiritaankeenna iyo inaan noolaano annaga oo xor ka ah gumaystaha iyo inaan maalinta aakhiro ku ildoogsanno aragtida allah casa wajalla waa inaan qabsannaa xariggiisa oo ah qur-aanka kariimka diinta islaamka waxay inoo tilmaamaysaa in ummaddani ay cisigeeda iyo sharafkeeda ku ilaashan karto iyada oo ku dhegta qur-aanka kariimka ka dhigato halka ay u xukun tagto kana difaacato cadaawaha weerarka ku ah noocuu doonaba ha ahaade e xilligan aynu joogno wuxuu qur-aanku la kulmayaa weeraro kala duwan ah oo uga imanaya jihooyin kala gedisan dullaannada isdabajoogga ah ee lagu hayo caalamka islaamkana hadafka ugu weyn ah ee laga leeyahay waa in ummadda laga hor istaagaa isku xukunka kalaamka allah casa wajalla waddamada duulaanada caynkaas ah lagu soo qaaday waxaa ka mid ah soomaaliya oo gobollo ka mida ay ka dhisan yihiin wilayaad islaami ah oo lagu maamulo shareecada islaamka sheekh axmed cumar abu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la hadlaya ciidamada had iyo goor u taagan alla xisaabtanka shisheeyaha ayaa waxa uu yidhi waxay tihiin ciidanka allah ciidankaasoo allah tabaaraka watacaala diintiisa ku toosinaya dhiiggiinna ayuu ilahay cadowga ku difaacayaa waxaa tihiin kuwo la dagaalamayo cadowga allah subxana watacala waxaa ula dagaalamaysan liyakuuna diinu kullu lilah wa takuuna kalimatullahi alculya naftiinna ayaad u bixinaysaan jacaylka allah gargaaradda diintiisa qof kasta oo jihaadkiinna aawiisa nabad ku haysto allana si xorriyada ku caabudayo nasri iyo futuuxaadna ku helay waxaad shuruko kula tihiin acmaasha ay samaynayaan dadkaas dhan walaayaadkasoo hadda masaajiddo iyo qur'aan iyo diin soo kama socdaan gaalama macallimiinta wadda joogto oo walaayaadka joogu imaan karta hadda afduuban karaa afduuban karaa sooma mujaahidiinta ka horreya sooma waxa weeye dadka qur'aankii maxaa lagu barayaa macaayiddi maxay ku socotaa amni maxaa lagu haystaa waxa weeye dhiiggiinna daraaddii iyo jihaadkiinna daraaddii dadkaas joogo ilaahay caabudayo alla tabaaraka watacala halka ku caabudayo acmaasha ay samaynayaan ee wanaagga ah intaasoo idin ayaad wax ku leedihin macnaa shirka ku leedihin waxaa idin sii dheer marka waxaa idinku samaysateen oo camalho wanaagsan idinka gaara idinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay juhdi aad u ballaaran ku bixisaa qur-aanka kariimka dardaarannada ugu badan ah ee ay umaradu jeediyaanna waxay u badan yihiin daryeelka iyo ku-dhegidda xarigga allaah haddaba waa kan sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo arrintaasi kala hadlaya guud ahaan dadka muslimiinta gaar ahaana mujaahidiinta marka laga tago howlgallada gaalada lagu naafaynayo inta kale waa inaan qur-aanka muhiimadda koowaad siinaa oo aan la noolaanaa macnihiisana ku tadaburnaa sababtu waxay tahay waxaan u dagaalamayno waa inuu caalamka oo dhan qur-aanku ka taliyo ninka mujaahidka ana waa nin raba inuu caalamka bedelo haddaba nin aan qur-aanka la noolaanayn wehelna ka dhiganayn habeenkiina salaada ku tukanayn suurtagal uma aha inuu isbedel keeno sidaa awgeed ayaa sheekh abu xasan annadawi allah u naxariistay wuxuu dhihi jiray tacaqabtu jamiica aladiina nusibuu ila altajdiid fii hadihi alumma wa wajadtu lahum qaasiman mushtarakan waaxidan wahuwa qiyaamu leyl wuxuu sheekhu yidhi waxaan u kuurgalay siirada dadkii hore ee caalamka isbeddelka ku keenay waxaana arkay in dhammaan ay ka sinaayeen hal arrin waana qiyaamuleylka imaam annawowi isagana wuxuu kitaabkiisa aadaab xamalat alqur'aan fudayl ibnu ciyaad ka wariya inuu yidhi xaamilu alqur'aan xaamilu raayat alislaam ninka qur-aanka xambaarsan waa ninka raayada islaamka kor u haya manhajka saxaabada aan uga dayanayno waa kitaab waxanuuniya iyo sayf u gargaarta qofka muslimka ana gaar ahaan mujaahidka ma habboona in hal maalin ay dhaafto isagoo aan qur-aanka akhrin ramadaan gudaheeda ama bilaha kale intaba guntii iyo gunaanadkii xilligan aynu joogno waxa kale oo caalamka ka jira dagaal dhanka maskaxda ah si dadka looga marin habaabiyo diinta waxaa dhulalka muslimiinta lagu soo farraqay shahawaad iyo shubuhaad waxaa lagu baahinayaa anshaxdarrada qabyaaladda diinla dirirka ribada dhaqamada reer galbeedka iyo wax walba oo qofka muslimka ah looga weecin karo dariiqa toosan haddaba si looga badbaado wadiiqooyinkaasi halista ah ee ku arooraya jahannamo walciyaadu billaah ayuu sheekh nuur mucallim cabdiraxmaan soo jeedinayaa dardaarankan oo saameynaya bulsho ahaan iyo siyaasad ahaan intaba alla wuxuu yihi suuratu ancaam dabayaaqadeeda wa ana haadaa siraatii mustaqiiman kani waa jidkaygii oo toosane fatabicuu raaca waxna ha ku taraxin ha ku dina walaa tattabicu subula wadooyinka ibliisa raacina fatafaraqa bikum can sabiili alla jidkiisii xaggii ay idinkala yaacdoy meelo kale idinla qabato daalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun kaasaa rabbigiin idiin dardaarma tawsiyatu rabbi alcaalamiin inaan marka kitaabku waa dhan yahay waana dhab ee aanan meel kala dhugan bidix iyo midig inaanan fiirin subulshaasu aad bay maanta u badan tahay marka dardaaranku waa kaas waxaa kaloo u dardaarmaan dardaarankii nabiga caleyhi salatu salaam xadiidka alcarbacd ibnu saariya kaanaha mawcidatu muwadicin fa awsina waxaa lu dardaaran waxaa ka mid ahay uusiikum bitaqwalahi markuu yiri kadib uu soo waday uu soo waday innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kathiira facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i raashidiin almahdiyiin caduu calayha binnawaajidi wa iyaakum wamuxdathaati lumuuri aayaddii suuratu lancaam ku jirta waxay ahaadaa fattabicuuhu walaa tattabicuu soomahin tanna waxa waaye calaykum bisunnatii waa amarkii waaye wa iyaakumna waa nahyigii waaye diidmadii waa taxdiir xifdu ra'si almaali muqadamun calaa talabi aribxi diintaanaan unku cadowguga raynaa haddaan diinta khilaafnaana dhajab yimaada badar markay sabar iyo taqwo si rabaa ah ku taagnaayen saxaabadu way guulaysteen markii sabarkiiyo taqwadii hoosu dhac ku yimida si uxud wa casaytum min bacdi ma araakum soomahayn way jabeen markaasi waxay dhaheen ana haada ilahi wuxuu qul huwa min cindi anfusikum sidoo kale xunayn waa yowma xunayn id acjabatkum kahratukum ma hubaa yaraaday meel laleeyaha hubaa yaraaday weligaa maarata adugu laakiin waxaa la yidhaha mukhaalafaa timid ida acjabatkum kahratukum falam tuqni cankum shay-an ama ikhlaas ha noqoto ama itibaac ha noqoto taas marka aad inaan lakoga ilaaliyaan isku ognahay barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan oo ka kooban saddex iyo labaatan qaybood ayaa waxaan ku soo gudbinnay macluumaad badan oo ku saabsan qur'aanka kariimka waxaana halkan uga mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo nagu hanuuniyey inaan baahinno kalaamkiisa xilli warbaahinnada maanta dalka ka jiraahi ay baahiyaan munkaraadka noocyadooda kala duwan intaa kadib waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan culimmadii nagala qayb gashay si gaar ah akhyaartii lahayd fakarka iyo talada qabashada barnaamijkan allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan wixii aan asiibnay wixii aan gafnayna waxay ka ahaadeen nafteenna iyo shaytaan alle iyo rasuulkiisana beri ayay ka yihiin
ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa qaybta saddex iyo labaatanaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan oo ah qaybtii u dambaysay tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamij noocan ah waasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان